khilaafkii kale ahaa sekadii halkii ay ku waajibeen ma laga rari karaa mise lagama rari karo marka haddii lagama rari karo oo qawlkii raajix ahaaya waxaa laga maarmaana maaliga ama naayibkiisu inuu dee gaadho halkii maalku joogay haddii la yidhaaho waa la rari karaan halku joogaabuu ku bixinayo wey watajibu fi lxaali can ilghaayibi in qadara calayhi wa ilaa haddii kale oo aanu karin masalan waddadii baanu mari karayn warkiisi baanu hayn fakamaqsuubin maalkii la dhacay oo kale ayuu la mid yahay oo tajibu fil abhari ah iyo muqaabilkiisa oo inaanay ka waajibeyneen wadaynu daynkii in kaana maashiyatan hadduu yahay xoolo aw kayra laaziman ama midaan laazimayn kamaali kitaabatinba weeyaan falaa zakaata aw cardan aw naqdan bu ahday fakada fi lqadiimi qadiimna waa sidaa wa fi ljadiidi jadiid waxa aday in kaana xaalan hadduu maalkaasi xaallo yahay oo watacadara akhduu qaadashadiisu ay suurtageli weyda licfaarin caydow iyo wakayri wixii kula mida fakamaqsuubin ayuu la mid yahay wain tayasara haddii uu fudaadana wajaba tadkiyatu fi lxaali waktigaaba in la zakeeya ayaa waajiba oo mu'ajiran buu ahaaday falmadhabu anahu kamaqsuubin weeye wa qiila waxa la yajibu dafcuhaa in la dhiiba ayaa waajiba qabla qabdihi intaan gacantaba aan kusoo dhigin waxau leeyahay sheekhu daynkii qofka ka maqnaa haddii uu maashiye yahay xoolo waan nin tijaar ahayn masalan afartan laxaad ayuu amaahiyeeba nin ama daynku kayra laazim bu ahday mid aan laazimin waa maal kitaabo addoon uu yidhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay falaa zakaata fiihi zaka ma ahaanimo maashiyadii waxaa leeyahay cilatu zaka waxa namaa iyo koror wax dimo ku sugana koror male kan kalena dee laazimba maaha oo xagga addoonka ayaa daynta kitaabadu waa cuquudda yani la yidhaahdo laazimun min arafin wajaaz min arafin oo xagga sayidka waa ka laazim xaggiisa waa ka jaa-is oo xilligu doonaabu ka bixi karaa laazim min araf wajaa-is min araf cuquudda qaarna waxaa laazimu darafeyn qaarna jaa-isu darafayn baa la haddaynu buyuc gaadna waynu ka hadli doono insha allah amaa wuxuu ahaaday cardi alaab tijaaro ama lacag bay ahayd fakadaa sidaas oo kale ayaan zaka loogu lahayn fi lqadiim maxaa yeele wax milkii oo xaqiiqa uu ku leeyahay ma jira buu leeyahay oo dayntii mukaatabka u mushabahaya qadiim jadiid baa wuxuu leeyahay hadduu maalkaasi xaalo yahay oo wax wakti aan dayn aan wakti loo qabtay aanu ahayn soo qaadashadiisina ay suurto geli weyday oo waa maxay qofkii lagu lahaaba cayda iyo wakayrihi kayrkaa saarku waxa weeye qofkiibaa warwareejinay on iska bixin ama waa maqan yahayba faka maqsuubin maqsuub ayuunbuu la mid yahay maal la dhacay oo kaleo waa ka waajibaysaa zakadii fil adhare haddaan qabano laakiin ilaa inta uu ka xasilayo bixinteedu waajib maaha weeye haddii uu fududaado haddaba watacadara akhduhu baynu nidhi haddii uu fududaado qaadashadiis oo masalan nin xoola haysta oo jooga oo dhiibaya ayuu ku leeyahay wajaba taskiyatu fi lxaal inuu markaaba zakeeyo ayaa waajib ku ah maxaa yeele xilli walba dee inuu soo qaato waa karaya wuxuu la mid yahay maal uu meel dhigtay oo kale ayuu la mid yahay ow muajalan ama wuxuu aday maalkaasi maal muajalan oo muddo loo qabtay madhab waxa weeye anahu ka maqsuubin waa maqsuub oo kale labadii qowl ayaa lagu leeyahay kuma waajibaysa iyo waa ku waajibaysa qiil baa wuxuu leeyahay maya yajibu dafca qabla qabdi marka qiil baa isagu wuxuu leeyahay yajibu dafcuhaa qabla qabdi mar hadduu muajal yahay waxa waajibay inuu dhiibo inta aanu gacantaba ku dhigin ee aanu xaaloobin en waktigii soo gelin maxaa yeele dee maalkii maqnaa ee la keeni karayay buu la mid yahay maxaa yeele wuxuu leeyahay wax kaloo dee muddadan aan dhammaan aho ka hor taagani ma jiro markaa waktigaaba uu bixinaya walaa yamnacu ma diidaya addaynu daynkii wujuubahaa zakada waajibitaankeedii fii adhari alaqwaali aqwaasha ka ugu xooga badan haddaan qabano wahaalidu ka saxaad yamnacu waa diidayaa fi lmaali lbaaini maalkii baatinkaha wahuwa anaqdu waalcardu waa lacagta iyo alaabta tijaarada facala alawali ka hore haddaan ku soconno low xujira calayhi haddii la xajriyo tasarufkii laga mamnuuco lidaynin dayn ku sugan daraaddeed faxaala xawlu xawlkii usoo wareegay fi lxajri isagoo tasarufkii laga mamnuucay faka maqsuubin maa la dhacay u kala yid lamid yahay waxa uu leeyahay sheekhu ma ma manciyo daynku waajibka sekada qofkii hadduu maal leeyahay waxoogay daynana lagu leeyahay dayntaa lagu leeyahay zakada kama mamnuucdo ama daynkaasi xaalahaada ama yuu ahaan wuxuu haysta ha la jiisayaad ama yaanu la jiisayaan ilaahay ha u sugnaadisiya saka oo kaliya kafaariyo nadari ama yaanu usugnaan fi adhari laqwaal yani aqwaasha keeda ugu daahirsan maxaa yeele adilada dee waajibin zakada ayaa idlaaqday qofkiina waxaa la leeyahay wuxuu milkisan yahay nisaab uu ku tasarufi karayo masalan waxa way ninkii shan halaad buu leeyahay shan iyo wax ka badan oo daynana waa lagu leeyahay yani waa taa markaa ma mancinayo dayntaa lagu leeyahay waajibitaanka isaga fi adhar laqwaal wasaalidu ka saddexaad bimacnaa qowlka saddexaad yani yani qaabka noocaasa imika inoogu horeysa laakin kitaabku wuu isticmaalaa masalan meeshiibaa dhowr qowl baa ku jira marka qowl lagu sheego mid baa muqaabilkiisa oo isaga un kasoo horjeeda marka wasaalidu ka saddexaad wuxuu noqonayaa ka aan labadooda iska horjeedan midnaba aan ahayn ilaa fi adhar alaqwaal taanigu wuxuu leeyahay ila laa yamnacu dayn wujuha fi adhari buna yidhi ka ka horjeeda wuxuu leeyahay yamnacu may waa diidayaa wasaalidu ka saddexaad markaa qowlka saddexaad ee masalada ku jira waxa weeye yamnacu fi lmaali lbaini maalka baainka ah waa diidayaa hadduu maalku baain yahay waa diidaya maalka baainkiina waxa waa naqdiga dahabka ay fadbada lacagta iyo rikaasga iyo cardiga ardu tijaaraha laakiin maalka daahirka ah ma mancinayo waa maashiyada maalka daahirka waa maashiyada iyo zaraca iyo midhaha iyo macdinta maalkaa zakawiga ayaa waxaa loo qaybiyaa bain iyo daahir marka almaalu lbain waa lacagta iyo rikaasga iyo alaabta tijaarada walmaalu daahir waa almaashiya wzuruuc watimaar walmacdin maxaa u kala farqiya waxay leeyihiin daahir waxaa la yidhaha maalka isagu naf ahaantiisa u kora ee u kordha ayaa la yidhaahdaa baatinkuna wuxuu u araa tasaruf lagu tasarufeeyo la wadwado dee tijaarada iyo lacagta iyo yani wadwadid ayay ku kordhaan laakiin masala xoolaha oo kale dee waa wax iyagu iska kordhaya haddaba wuxuu leeyahy qawlka hore adharu laqwaala ee ah daynku inaanu zakada mancin qawlka haddaan ku soconno wuxuu leeyahy low xujira calayhi haddii qofkii tasarufkii laga mamnuuco yani waxa weeye waa xajri waa kitaab dhan oo kitaab ulxajri baa la yidhaahdaa beeca ayuu inoogu iman doonaa waa tamaaman waa mid inaga maqan maanta oo aynaan aqoonin waa maxay dad fara badan oo soconayo miyir qaba ayaa sharci ahaan ku takrifalka xoolahooda laga xidhaa oo masaarifun laga siiya waxaa ka mid a markaa dadkaana labaa loo qaybiyaa qaar tasarufka looga mancinayo lixaqi nafsi nafdiisa daraaddiid iyo qaar lixaqi lgayr loo xajrinayo masalan qaar lixaqi lgayr baa loo xajriyaayo masalan waa qofka dayn lagu leeyahay daynta lagu leeyahay xoolihiisi ka badatay waa la xajrinaya tasarufka xoolahan waa laga mamnuucaya waxaana loo loo sharayaa dee xaqaa dadka kale ku leeyihiin qaarna lixaqi nafsi nafdiisa xaqiisa ayaa loo xajirinayaayo tasarufkii xoolihiisa aanu wanaajinayn oo meelaan habboonayn buu ku bixinaya wuu baabiinaya maanta yani haddii lixaqi nafsi la yidhaahdo ummadeena wax yar ayaa tasarufkooda lagu sii dayn lahaa wax alla waxa xoolahooda qaadiyo sigaar ku dhameeyey haddii sharci jiro inta laga xidho ayuunba carruurta looga masruufi lahaa isagana kun shilinu meelaha basasa ku raaciyo unbaa laga siin lahaa kolba ya ila waa kan baabiye dabka ku qabteen marka wuxuu leeyahay haddii la xajriyo oo tasarufkii laga manciyo dayn lagu leeyahay dartii ayaa looga manciyey isagoo dabaddaa ka taaganoo xooli ka xidhan yihiin baa sanadki usoo wareegay fi lxajri faka maqsuubin wuxuu noqonayaa maalkaasi laga xajiriyey maqsuub oo kale maxaa yeelay isaga iyo maalkiisii de waatana waa la kala hortaagany tasarufkii waa taa loo diiday ka maqsuubin buu markaa noqonaya walaw ijtamaca hadday kulmaan zakaatun iyo wadaynu aadamiyin zake iyo dayn aadami ayaa fii tarikatin ku kulmay qudimat waa la hormarinaya wa fii qawlin addayn baa la hormarinaya wa fii qawlin yastawiyaani qawl wuxuu leeyahy waa sinmaya wuxuu leeyahay masalan qof baa dhintay markaasaa tarikadiisii waxa ku kulmay zake iyo dayn aadami waxoogay buu leeyahay dhowr neef shan halaad buu leeyahay sanadkii waa usoo wareego zakadii waa la doonaya dayn aadamina waa lagu leeyahay wixiina ma wada gaadhayo maxaa la samaynayaa qudimad buli zakada ayaa la hormarinaya walow zakaatulfitri baa dee daynta waa laga hormarinaya maxaa yeelay rasuulku sal wuxu uhi daynullahi axaqu bilqada ilahay dayntiisa ayaa mudan gudidda welibana waxa loo iilayaa dee waa aadamiyiin iyadu laba dhinac ayaa ayaa laga eegayaa mid weeyaane hortuu dhinac waa ka xaq ilaahay isla markaa haddana dad aadamiyiin oo baahan baa la siinayaa laakiin tan kale iyadu waa xaq aadami oo keliya hun xaq ilahay baan ku jiray qawl baa isagu wuxuu leeyahy addaynu daynta ayaa la hormarinaya oo wuxuu leeyahy isagu xuquuqdan aadamiyiintu waxay ku dhisan tahay mudaayaqa ilaahay baa inuu iska cafiyo iska dhaafo yani u dhowe tan dadka ha la horumariyo laakin dee tan lafdeeda si aynu sheegayno dee xaq aadami baa isna dhinac kaga tacalluqay oo ila dad baahan baa dul taagano wixii doonaya o faraqa haysta wa fii qawli yastawiyaani qawl wuxuu leeyahay waa sinmayaan labadoodiio maalkii waa loo qaybinaya un dayntiina bar ha la siiyo zakadiina bar ha lagu bixiyo waalghaniimatu buuri haniimadii qabla alqismati intaan la qaybin ka hor in akhtaara alghanimuuna kuwii ghaniimisay haddii ay doortaan tamallukaha inay mulkiyaan wamadaa bacdahu xawlun dabadeedna tamallugaa dabadeed uu sanad soo wareego waljamiicu maalka dhammaantiina sinfun zakawiyun sinfi sakooba weeye wabalaga waanu gaadhay nasiibu kulli shaksin shaksi kasta nasiibkii nasiibu kulli shaksin shaksi kasta nasiibkiisina nisaaban buu gaadhay ow balagahu lmajmuucu ama isugeyn ayaa gaadhay fii mawdici hubuuti khulda halkii ay khuldada iyo isku darsigu ay ka sugnaatay shuruuddeedii laga helay ayuu dhammaan wada gaadhay wajabat zakaatuha zakadeedii waa waajibaysaa wailaa falaa haddii kale ma waajibayso wuxuu yidhi sheekhu masalan ciidan muslimiina baa duulay oo dabeedna haniimay soo heleen dagaalkiina waa dhammaaday haniimadiina waa haystaan haddii ay dadkaa ilan dagaalamay baa lehe arbacatu akhmaaskeedii haddii ay kuwii soo qanimaystay doortaan inay milkiyaan waar mid walaba waxaad leedahay milki baa la yidhi intii ay milkigaa sameeyeenna sanad baa kasoo wareegay maalku dhammaantii maalkaa ay wada milkiyeenna waa sinfi zakawiya waa masalan waa geel waa waa adi waa lo waa sinfi zakawiya zakooba nasiibka qof kasta uu helayna markay qabsadeen wuxuu gaadhayaa nisaab ama guud ahaan marka khumuska laga saaro ayaa arbacatu akhmaaskooda ayaa nisaab isku gaadhaya waana meel ay khulda ay yani ka sugan tahay oo khuldadina ama maashiyata makeyrkaade waa sugnaatay lawataynu hore usoo marnay wajaba zakaatu waa sakadii waajibaysaa sidii maalyaalkii oo kale wa ilaa haddii kale oo shardi shuruuddaa ka mida la waayo oo waa maxay masalan tamalugeedii baanay dooran ama sanad baan usoo wareegin ama sinfi sakawi ama wax kalea ku jiro sakaba ka bixin ama nasiibkii qof kasta waa gaari waayey nisaab dhammaantiina waa gaariba waayeyba haddii waxaasoo dhameene falaa zaka kama waajibayso walow astaqahaa hadduu gabadhii meher u siiyo nisaaba saa'imatin xoolo saa'imahoo foofa nisaabkood ayuu siiyey mucayanan oo mucayana lazimaha zakaatu ayaa ku waajibaya idaa tama xawlu markuu sanad usoo wareegay min alisaaqi xilligaa uu sadaaqa u siiyey waxa uu leeyahay sheekhu hadduu gabadh ninkii meher uga dhiga nisaaba saa'ima afartan adhi ah ayuu uga dhigaysadaa waana mucayano wuxu uhi waa afartanka xeradaa gala ayuu dha waa u cayinay gabadhii waxa ku waajibaya zakadiisi waa ku waajibaysaa marka uu sanad uga soo wareegay xilligaa sadaaqa iyo meherka loo siiyey zakadii waa ku waajibaysaa ama markaa gabadhi dee hay sarkaan oo gacanta ha ku dhigto ama iyaga ku dhi milki geedi wuxuu ku sugnaaday caqdiga la caqdiye la meheriya ayuu milkigeeda ku sugnaaday markaa way bixinaysaa walow akraa hadduu kareeyo daaran daar buu arbaca siniina afar sanadood kirayey biamaaniina dinaaran siddeetan dinaar ayuu ku kirayey waqabadahaa siddeetankiiba gacantuu ku dhigay faladharu adhar waxa weeye annahu laa yalzamuhu inaanay ku waajibaynin an yukrija inuu bixiyo ilaa zakaatu mastaqara ilaa zakaata mastaqara wixii sugnaaday zakadiisa ayuunbaa waajibkaa inuu bixiyo fayuqriju wuxuu bixinayaa cinda tamaami sanati اlulaa sanada hore markay dhammaato zakaata cishriin labaatan buu zakadooda bixinaya walitamaami taaniyati ta labaad markay dhamaatana zakaata cishriina labaatan ayuu zakadooda bixinaya lisanatin sano wa cishriina labaatanna lisanatayni laba sano walitamaami taaniya haalithata saddexaad dhamaadkeena zakaata arbaciina afartan ayuu zakadooda bixinaya lisanatin sano ayuu sakaynaya wa cishriina labaatanna lialaati siniina saddex sannadood walitawaami raabicati ta afraad buuxsankeedana zakaata sitiina lixdan sakadood buu bixinayaa lisanatin sano wa cishriina iyo labaatan sakadood liarbacin afar sannadood ayuu taana ka bixinaya wathaani qowlka labaad yukriju wuxuu bixinayaa litamaami ulaa ta hore buuxsankeeda zakaata tamaaniin sideetanka zakadoodaba markaa horu wada bixinaya buu leeyahy waxa uu leeyahay sheekhu hadduu kireeyo daar ayuu afar sanadood iyo siddeetan dirham ku kireeyo waqabadaha gacantaanu ku dhigay gacantaanu ku dhigay masalan kirada sida kitaabu lijaara inoogu iman doonta insha allah waxaa horta kutubtu ay lagama maarmaan ka dhigtaa inay muddo leedahay oo aanay mutlaq kirada noqonin isla markaa marka muddo la samaysto kiradii waana lasoo tacjirin karaa waa lasoo dedejin karaa bil walbana waa la kala qaadan karaa waana la dib dhigan karaa laakiin waxa inaga maanta ummadda lagu dhibee cunaa lagu qabtay deebaajiga la leeyahay ee laleeyahay intaasoo kun oo dollar ka bixiya gurigeed aad karaysanaysay ama baqaarka aad karaysanaysay waxaa saasuu ku leeyahay diinta kaasi ma jiro waa dulmi ay dadku samaysteen oo jidaysteen wey aan sharciga meelnaba kaga soo aroorin markaa siddeetankii uu ku kireeyey buu markiiba ka wada qdo gacanta ka wada dhigay adhar waxa weeye buu leeyahay in aanay ku laazimaynin inuu bixiyo ilaa wuxuu milkigiisu ku sugnaaday wuxuu milkigiisu ku sugnaaday ayuunbuu zakadiisa ka bixinaya waxaa milkigiisu ku sugnaado ayuunbuu zakadiisa bixinaya maxaa yeelay wixii aanu milkigiisu ku sugnaanini dee wuu dhici karaa had iyo gooraalana ijaarada ama kirada waxaa la yidhaha waxay dhahaan culimadu waa laazimu tarafayn qofka wax kireeyey iyo ka laga kireeyey midna kama bixi karo kama noqon karo mar haddii muddo shan sanaa la kala goostay kama bixi karo hadduu xataa mid kamidi dhinto waariskiisii iyo kii dhexliyaba soo taagaya halkiisii shayga keliya ee ay ku burtaa waxa weeye shaygii la kala kiraysta oo dhintaa ama daartii la kala kiraysta oo dunta marka masalan dee daartii baa dumi karta markaasay intii dambe dhici karta markaa inteeda dambe waa la celinayaa haddaan la kala qaadanna dee la kala qaadan maayo markaa wuxuu milkigiisu ku sugnaado sanadba intuu milkigiisu ku sugnaado unbuu bixinaya haddaba tii buu inoo misaalinayaa wuxuu yidhi sanadka hore ilay markay afar sanadood ay sideetan ahayd sanadkiiba waa imisa waa labaatan markaa sanadka hore markuu dhamaado wuxuu bixinaya zakaata cishriin labaatan zakadood oo nisu dinaar maxaa yeelay taasu dee u dhamaado milkigiisa uu ku sugnaaday sanada labaad wuxuu bixinayaa zakaata cishriin lisana waa tii hore sanadkii hore milkiyey uu zakeeyey ayuu maantana sanadkan labaad zakeynaya wa zakaata cishriin lisanatayn labaatankan uu sanadkan ayana kiradiisa ay milkigiisa uu ku sugnaaday ayuu sanadkan iyo sanadkii hore iyadana waxa- ila sanadkii horena gacantuu ku hayey sanadka saddexaad markuu dhammaado wuxuu zakaynayaa afartan hal sanu ka bixinayaa waxa weeye waa labadii labaatan ee hore uu soo sakeeyey labaatankan uu sanadkan kiradiisa ay u sugnaato u milkeeyana saddex sanadood oo laba sanadkan imika iyo labadii sanee ka horreeyey ayuu iyadana zakaynaya sanadka afraad markuu dhammaado lixdan oo saddexdii sanee hore ah ayuu markaa sanad sakaynaya oo sanadkan ugu dambeeya ilaa in saddexdii sa- labadii sanee horeba uu duxeeye labaatanna wuxuu afar sanood buu sakeynayaa waa ta imika oo dee milkigiisu uu ku sugnaaday had iyo goora markaanay isdhiminna ee saas waa markuu masala ujradan wax kale ka bixinayey markuu ujrada wax kale ka bixinayo weeye haddii kaloona ujrada iyada unu ka bixinayey way isdhimaysaa laakiin isdhimiddeedaasu iyadu lacagta ama dahabka iyo fidada wax awqaat la yidhahdo ma laha wamaa zaada fa bixisaabihi waa kuwa yidhahdaan kudunta yar wixii kordha iyadoo xisaabteedu masalan dee geela waxaynu soo maraynay shan ilaa toban inta udhaxaysa awqaas baa la yidhaahdaa xaggii horun bay raacsantay ariga waxay soo maray afartan inay ugu hooseyso boqol iyo koob iyo labaatan baa ku xigay inta udhaxaysa xagga hore ay raacsanayd awqaas baa la yidhaahdaa waa macfi laakiin ayadu lacagtu ma laha hal shilin hadduu ku kordho hal dinaar hadduu ku kordho mar hadday nisaabkii gaadhay wax alla wixii ku kordhaa kuwaa xisaabihi afartankii un baa loo qaybinayaa oo la odhanayaa dinaar muxuu ka helayaa hadduu dinaar ku kordho nisbadu dinaar afartankii helayay ayuubaa dinaar kana faslu fi aday zakaatilmaali maalka zakadiisa gudideedii ayuu fasalyahay macnaa waa bixinteedii tajibu zakaatu zakadii waa waajibaysaa cala alfawri deg deg idaa tamakana marka uu makansaday ee ay u suurto gasho wadalika kaasina bixuduuri lmaali maalka soo xaadiridiisa iyo wal asnaafi sifiyadii lahaa ayuu ku imanaya waxa uu leeyahay sheekhu zakadii waa waajibaysaa bimacnaa gudideeda iyo bixinteedu waa cala alfawr waa deg deg in loo bixiya ayaa waajiba maxaa yeelay dadkan mustaxiqiinta ee mutay dee xaajadooda iyo dantoodu waxa weeye mid taagan oo aan iyadu dibdhig aan aqbalaynin se waa goorma marka ay calalfawrka ay ku waajibaysaa waa marka ay u suurto gasho ee uu makansado qofku gudashadeedii sidii dee waajibaadka kaleba ay ahaayeen maxaa yeele qofka in lagu mashaqeeyo wax aan u suurto gelaynin waxa weeye isagoo lagu kalifaeyo waxaan u karaynin ee waa marka ay suurtagal u tahay haddaba suurtagalkaasina wuxuu ku imanayaa un laba arrimood bixuduuri ilmaal maalkii oo xaadira oo goobjoog ah iyo wal asnaaf wa xuduuri ilasnaaf sinfiyaalkii mustaxiqiinta ahaa ee mutay oo jooga ama dee ninkii saaciga ahaa ee isagu waaliga ka socday xaggiisa ee loo dhiibayay oo yimaada marka maalkiina jooga dadkii mustaxiqiinta ahaa ama saacigii kii qaadaya ururinayay uu yimaado isi deg dego loo guda ayaa waajiba oo aan la taasiirinin walow waxa u sugnaaday an yu-addiya inuu gudo binafsihi nafdiisa inuu u gudaa ayaa u sugnaatay zakaata almaali albaatin maalkii baatinka zakadiisii wakada daahiri daahirkiina waa kuwa mislu jadiidi jadiid haddaan qabano walahu tawkiilu wakaalashana waa u sugnaatay wasarfu ilid ila limaami imaamka loo wasarfu ila limaam imaamka inuu u ilaana iyadana waa waa u sugan tahay wal adharu adharna waxa weeye anna sarfa ilid ila limaami imaamka loo iilo ayaa afdalu fadli badan ilaa an yakuuna jaa'iran inuu yahay mid jaa-ira mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday qofkii zakada bixinayey inuu u gudo oo u bixiyo zakadii nafdiisa isagu yacni inuu bixiyo oo uu dadkii siiyu nafahantiisa u gudo ayaa u bannaan welibana waa zakada maalka baatinka oo aynu kusoo tilmaanay inuu yahay lacagaha iyo alaabta tijaarada hirkeeda maalka baatinkaa inuu isagu nafdiisa u gudo oo yacni uu bixiyo oo isagii uu tafriiqii ku sameeyey iyo gaadhsiinta dadkii mustaxiqiinta ah ayaa u sugnaaday wakada daahiru fi ljadiid daahirna waa kulam isaga maalkii daahirka ahaa ee nicmooleydii iyo mucasharaadkii iyo macdinkiia inuu isagu bixiyo gudana waa leeyahay filjadiidi haddaan qabanno iyadoo maalka baatinka ayuunbaa looga qiyaasanaya qadiim isagu wuxuu leeyahay me waxaa waajibay in imaamka loo ido khud min amwaalihim sadaqa ayaa ilaahay yidhi waxaa kaloo u sugnaaday buu yidhi atawkiil inuu wakaasho cid u wakiisho idhaahdo bixiyana ayana waa bannaan tahay maxaa yeelay waa xaq maali ah bixintiisa markaa cid lagu wakaashaa waa bannaanaatay sidii danyaalkii aadamiyiinta kaleba ay u bannaanayd in cid loo wakaashaa wasarfu ila imaam waxaa kaluu leeyahay inuu imaamka iyo madaxweynaha dadka muslimiinta ah inuu isagu naf ahaantiisa ama wakiilkiisa ugu dhiibaa buu leeyahay masaciib adharna waxa weeyaan buu yidhi in yacni loo iilo imaamka ayaa ka fadli badan dee maaligoo naf ahaantiisa ama wakiilkiisa uu dadka mustaxiqiinta aha siiyo waxa ka wanaagsan iyadoo imaamka loo dhiibo maxaa yeelay isaga ayaa dee imaamku aqoon u leh isaga ayaa koobi karaya midda labaad yacni qofka haddii imaamka loo dhiibo adigu beri baad biyaqiinan u noqonaysaa laakiin haddii aad masalan taa nin mustaxiqa baan siinaya oo uu mustaxiqba noqon waayo dimadaadi kuma beri noqonayso ilaa an yakuuna jaa'iran inuu yahay jaa'ir mid markaa isagu daalima oo diinta ka weecsan inuu yahay mooyaane ka waxa u fadli badan isagu nafdiisa inuu u qaybiyo oo naf ahaantiisa inuu isagu ku qaybiyo oo dadkii uu kala siiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay dee qofku nafdiisa yaqiin buu kaga sugan yahay shaki ayuu kaga sugan yahay ficilka qayrkiina waxa qof kala samaynayo marka adhar baynu nidhe muqaabilulazharku wuxuu leeyahay alafdabaa sarfu ila limaam mutlaqan yacni in imaamka loo dhiibo ayaa fadli badan iyadoon la kala qaadin ama jaa-irhaad ama yuhan qof saddexaad baa jiro le isagu inuu qaybiyaaba mutlaqanba ama imaamku jaa-irada ma yanu ahaan ee wanaagsan dee si uu dadka aqaaribta ah iyo jaarka ah iyo dadka oo ugu xaqala iyo isagu si uu u gaadhsiiyo oo ay ugu noqoto sila iyo sadaqa si ay labadaba ugu noqoto wa tajibu niyatu niyadii waa waajibaysaa oo fa yanwi waa niyoonayaa wuxuu markaa niyoonayaa haadaakani fardu zakaati maali maalkayga zakadiisa faralkeedi wey oo fardu sadaqati maali maalkayga sadaqadiisa faralkeedi wey iyo wanaxwimaa labada erey wixii kula mid ah walaa yakfiika afin maayo haadaakani fardu maali wakada sadaqatuna waa kulamid fil asaxi asax haddaan qabano walaa yajibu tacyiinu maali maalka in la cayinaana waajib maaha ee walow cayana haddii uu cayino lam yaqa can gayrihi gayrkii ka dhici maayo waxau leeyahay sheekhu niyo ayaa waajibaysa dekedeed oo de inama alacmaalu binniyaat wainama likulli mri'in maa nawaa camaliyaalku waxay ku ansaxaan ama ku kaamil noqdaan sia khilaafkii markaa culimadu biniyaat qof walbana waxa u sugnaaday u xuniyeeyo markaa ictibaartuna waa xagga qalbiga asligeed waxaa laha qasdu shayin muqtarinan bificlihi waa shay aada u qasadad falkiisana la xidhiid ayaa niyada la yidhaahda laakiin faqad waxaad moodaa inay yar si gaara ay niyada ay usoo qaataan marka wuxuu niyoonaya odhanaya haadaa fardu zakaati maali maalkaiyo sikisa faralkeedi wey aw fardu sadaqati maali iyo naxwimaa zakaata maali mafruuda sadaqata mafruuda awil waajiba ayuu odhanaya taas ayaa ku tusinaysa laakiin ma kaafeeyo hadaa fardu maali maalkayga faralkiisi weeye maxaa yeelay nadar iyo kafaaraba waa dee ereygaasi waa ku dumoobaya wakada sadaqa sadaqatu maali ayana ma ku filna fil asl haddaan qaban maxaa yeelay sadaqadu deeta sunnaha ana way ku dhacdaa taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka soo horjeeda waa iskaga filan yahay maxaa yeelay zakada ay asligeed waxaa lahaa qasdu shayin muqtarinan bificlihi waa shay aada u qasadod falkiisana la xidhiirto ayaa iyada la yidhaahdaa laakiin faqad waxaad moodaa inay yar si gaara ay niyada ay usoo qaataan ka wuxuu niyoonaya odhanaya hadaa fardu zakaati maali maalka isgiisa faralkeed wey aw fardu sadaqati maali iyo naxwimaa zakaata maali mafruuda sadaqata mafruuda awil waajiba ayuu odhanaya taas ayaa ku tusinaysa laakiin ma kaafeeyo hadaa fardu maali maalkayga faralkiisi weeye maxaa yeelay nadar iyo kafaaraba waa dee ereygaasi waa ku dumoobaya wakada sadaqa sadaqatu maali ayana ma ku filna fil asl haddaan qaban maxaa yeelay sadaqadu deeta sunnahana way ku dhacdaa taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka soo horjeeda waa iskaga filan yahay maxaa yeelay zakada ayay markaa ugu muuqaal doonta oo dee qur-aanka markaa zakada ayuu moosaa khud min amwaalihim sadaqa inama asadaqaatu lilfuqaraa saasu baa loo isticmaala taa way iskaga filantay buu leeyahay mana waajibayo niyada marka uu qofku niyanayo tacyiinulmaal maalkan laga bixinayo xaggiisa markuu bixinayo inuu niyeeyaa waxba iyada waajib maa maxaa yeelay wax ujeedada isku khilaafaysa ayaan jirin ee haddii uu cayino buu yidhi hadduu cayino oo uu yidhaahdo neefkaa waxaan ka bixiyey maalka lam yaqac can gayrihi gayrkii ka dhici maayo oo masalan hadduu ninku wada leeyahay afartan neef oo ari ah iyo shan halaad buu leeyahay mid walba saw neef ariga laguma lahayn wuxuu yidhi neefka ariga waxaan ka bixiyey geelayhi waa geeli basho waa madhayba midhba kama joogo shantii neef marka arigii ka noqon mayso oo arigii marka de haddaba xagga ariga ah loo bedelo kama noqonayso ee waa inu arigina mid kale ka bixiya wayalzamu lwaliya weliga waxaa kula diya anniyatu niyo idaa akhraja markuu bixiyo zakaata sabiyi walmajnuun sabiga iyo majnuunka zikadooda markuu bixiyo inuu niyeeya ayaa waajiba wa takfii waxaa waa kaafiyaysaa niyatu lmuwakili muwakilka niyadiisu cinda sarfi markuu u dhiibayo ila lwakiili wakiilka fida saxi haddaan qabana waa ku filantay walafdalu la an yawiya alwakiilu waa inuu niyeeyaa cinda tafriiqi marka uu qaybinayana waa inuu niyeeyaa ayadoo noqoday waxa uu leeyahay weliga waxaa ku laazimaysaa anniya niye ayaa ku waajibaysaa marka uu bixinayo zakada ilmihii yaraa iyo kii waleykiisa fiihaayo marka maxaa yeelay niyadu waxay leeyiin waa shay waajib ah maaligii iyo kii xoolahan lahaana niyadii waa ka suurtogeli weyde weligii ayaa isa soo taagaya halkiisii markaa oo niyadii uga naayib noqonaya siduu bixintii xoolahaba uga naayib noqday haddii markaa waxay leeyihiin uu weligii niyo la-aan iska bixiyo zaka ma noqonayo magdhow baana lagu leeyahay masala markaasa yani fuqahadu marka waxaad arkaysaa yani inay yani niyada si yaroo gaara ay isaga wataan ay usoo qaataan masala xagga rabadaanta oo kale ayaa culimada markaa talafudka iyo niyada ilaadha lagu hadlo de waxay leeyiin haddii masalan wintii u odhan waayo oo nawintu sooma qadantii oo kale masala haddii odhan waayo o ka seexdo amaba markuu masalan dee cuntada cunayay oo intii niyadda gelin waayo muu niyenin bay leeyihiin laakiin rag badan maxaqiq waxay sheegayaan niyadu waa ficilka mar haddaad sooba kacdo suxuuratay de waa taa niyadiiba waa soo kacayo suxuurka weeye niyadiba kadaalika halkan lafdeeda dee mar hadduu dhiibaba weliga waxaan zake ka dhigayo yani inuu niyadiisa rixo yidhaahdo yani waxaan u niyeysanahay sekadii inay tahay hadoo daa inay markaa iska arrin ay markaa culimadu sii adkeeyeen ay tahay marka wuxuu leeyahay sheekhu niyada ninka muwakilka ah markuu masala ninkii maaliga ahaa cid wakaalanayuu leeyahay sekadii qaybiya niyadiisu waa ku filan tahay marka u ilayo wakiilka markuu wakiilkan u ilayo inuu niyeeyo zakadiisii ayaa ku filan oo waxay kaga filan tahay inuu wakiilku markuu mustaxiqiinta u dhiibayo dadka muslimiin udhiibayo niyadiisa waxa kaga filan kaa ninkan wax wakaalanaya markuu wakiilka u dhiibayo uu niyeynayo fil asl haddaan qabano maxaa yeelay way ugu filantay dee niyadii ayaa laga helay qofkii zakada lagula hadlay qofkii zakada lagula hadlay laydhi iska bixiyo maaliga ah ayaa niyadii laga helay iyadoo niyo falkiisiina la xidhiidhsan oo falkiina ula xidhiidhiyey afdalka iyo see fadligeedana waxa weeye inuu wakiilkuna niyeeyo cinda tafriiq cala mustaxiqiin marka uu dadka mustaxiqiintaasina isna inuu niyeeyo lilkhuruuji min alkhilaaf si khilaafkaaba aan uga baxno oo asax baynu le taaniga kasoo horjeeda wuxuu leeya laa takfi niyatulmuwakiil waxda ma kaafinayso ee waa inuu wakiilkuna niyeeya markuu isla bixinayo walaw dafaca ila sulطaani sulطaanka haddii uu dhiibo kafat niyatu cindahu niyadu waa kaafinaysaa markuu suldaanka udhiibiyo u niyeeyey fain lam yanwi haddii aanu niyoonin lam yujzi ma gudayo cala saxiix saxiix haddaan kulano waina wsulطaanu suldaanku haba niyeeye walasaxu asaxna waa anahu yalzamu suldaana anniya ayaa ku wajibeysa idaa akhada zakaata almumtanic marka uu qaado ninkii diidanaa zakadiisa wa ana niyatahu takfi niyadiisu waana kaafinaysaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu zakadii suldaankii u dhiibo niyadaa uu niyeeyey markuu u dhiibayo suldaanka ayaa ku filan walow suldaanku markuu mustaxiqiinta u dhiibayaba yaanu maxaa yeelay dee suldaankani isaga ayaa ka naa-iba dadkii baahnay mustaxiqiinta ahaa markaa udhiibidda loo dhiibo kaa suldaankaa ka naa-ibkii wuxuu ka dhigan yahay iyadoo mustaxiqiintii loo dhiibay mustaxiqiinta iyadoo loo dhibay ayuu ka dhigan yahay sidaa daraaddeed ba waxay dhaheen hadday zakadii ku dhimato hadday zakadii ku dhimato ninkaas suldaanka agtiisa maaligii shay kama waajibayo laakiin wakiilka iyo ayaa iyagu saa khilaafsan saaciga iyo deegtooda ku dhimato dee ninkii waa lagu leeyay haddii aanu niyeynin haddaba maaligii haddaanu niyeynin cinda dafci ila suldaan markuu suldaanka u dhiibayay haddaanu niyeynin lam yujzi cala saxiix ma gudayo wayna wa suldaan suldaanku haba niyo markuu qaybinaye liannahu waxay leeyihin isagu wuxuu mustaxiqiintibu ka naayib noqday dee in ayaga niyola-aan la siiyaana may gudaynin mustaxiqiinta laftooda in niyola-aan la siiyaa may gudaynin ka ka naayib noqdayna sidaas la gooye taaniga kasoo horjeeda saxiixa qowlkaas wuxuu le waa niyada suldaanka ayaa ku filan maxaa yeele caadadu dee wuxuu imaamku qaado ee uu asnaafda u kala geeyo siiya dadka mustaxiqiinta waa waa faralkii markaa qariinadaasaa niyada kaga filan asaxna waxa weeyaan buu leeya in suldaanka ay ku waajibaysa inuu niyeeya suldaanka niyaa ku waajibaysa marka u zakaata almumtanic ninkii diidanaa xoog marka lagaga soo qaado zakada ninkii diidanaa marka xoog lagaga soo qaado ee mustaxiqii la siinayo inuu niyeeyo ayaa waajiba uu niyeeyo inuu ka gudayo yacni niyaabatan canhu kaa uu ka qaaday inuu xaggiisa ka gudayo isagoo ka naa-iba waa inuu niyeeyo taanigu wuxuu leeyahay maye suldaanka kumay laasimin niyo la-aanna waa gudaysaa asax wuxuu leeyahy ana niyatahu asax weli waxa weeye wal asaxu ana niyatahu suldaanka tagfi waa kaafinaysaa في الإجزاء جديد ظاهرا وباطنا محيلا مقام كيسي يفنية تغيير ثاني وحو لياس حق سور جيدا مكو في لما يلقي عيان ليونين مركا تيسا سكري لقوما كافتب يبني فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه وحو فسلي الزكاة ددشن تيني يوحي لفاحني لا يصح ما صحي تعجيل الزكاة زكاة إلا ددشيا على ملك النصاب نسبك ملك ييسا إن لقاه الرئيسي مبنى ويجوز قبل الحول لكن سنة كهر ويبنات ولا تعجل لعامين لا سنة لود دجين ما يفلا صحيح حتى كمان ولو ولو هو حوصنا تعجيل الفطرة إن ذكرت الفطرة إنه دجين من أول رمضان رمضان أول كيد وصحيح صحيح نوحوي منعه إلا دذي قبله قبل رمضان وعلشاه ما أنصح اليوم zakada in la dedejiyo calaa milki nisaab nisaabka milkigiisa in laga horraysiyo laga dedejiyo ma banaano oo masalan ninkii oo boqol dirham leed inuu shan dirham sii bixiyo si isaka ugu noqoto markuu nisaabu ku dhammaadee sanadu soo wareego ee ma banaano oo ma ansaxayso maxaa yeelay dee sababkii wujuubkeeda ayaa la leeyahay waxay ka dhigan tahay iyadoon waxbaba la kala iibsan ninkoo lacagtii iska sii bixiya iyo qofkii oo kafaaro bixiya isagoon yamiinba markaas aan la imanay ayay ka dhigan tahay laakiin waa banaan tahay buu ihi qabla alxawl qabla tamaami alxawl maalkii xawliga ahaa ee sanadka lahaa in la dedejiya sanadkii intaan u dhammaanin waa banaan tahay wixii xawlkiisu u guntamay maxaa yeelay cabaas ayaa rasuulka sala allahu alay slam weydiiyey inuu sadaqadiisa sanadka ka hor dedejiyo waa u ruqseeyey bale abu daawud iyo tirmidi ayaa wariyey waxaanay ku waajibtay inay dekadu laba sabab nisaab iyo xawl markaa midkood in laga hormariyaa waa banaan tahay walaa tucajalu licaameyni fi lasax laba sano iyo wax kasii badan looma dedejinayo maxaa yeelay dee sanadka hore waxa aan ahayn sikadiisu sanadkoodii ma guntamin iyadoon sanadkii guntamin in la dedejiyo la bixiyaana ma banaana oo waxay ka dhigan tahay iyadoo la dedejiyo qofkii oo nisaabkiiba helin ayay ka dhigan tahay walow waxaa sunaay tacjiilu lfitra zakaatulfitriga inuu dedejiyo min awali ramadaan rabadaan awalkeeda markay rabadaan inuu sakaatulfitrigiisii bixiyaa buu leeyay leanna waxay leey laba sababood bay ku waajibto soomka iyo afurka kaa midkood in laga horraysiiyaa ayaa banaan saxiixna waxa weeye mancuhu in tacjiilkaa la diiday qablahu qabla ramadaan ramadaan ka hor in shabcaan iyo rajab iyo uu sii bixiyo sakaatulfitrigii lama ogola labadii sababoodba ka hormarin ayaa ku sugan saxiix baynu nidhi muqaabil saxiix wuxuu leeyahy juuz waa iska banaantahay buu leeyahy maxaa yeelay dee ninkii iska bixinaya oo la hela naftiisana sababa buu leeyahay sabab baa la haya isagii la iska bixinaya baa la haya wa anahu wasaxiixu anahu laa yajuuz ma banaana ikhraaju zakaati tamari midhaha zakadooda in la bixiyaa qaabla buduwi salaxihi intaanu wanaagooda muuqan karo walalxabi firigii in la bixiyana qabla isdaadi intaanu adkaanin wayajuuzu bacdahumaa dabadoodna waa banaanye waxau leeyahay sheekhu wa anahu wa saxiixdaasa u taalla saxiix waxa weeye in aanay banaanayn zakadii midhaha in la bixiya intaanu wanaagoodii muuqanin salaaxoodii wanaagoodii intaanu muuqanin ee ay iska adeega yihiin ma banaana xabigii iyo firigii in la bixi in ayadana la dedejiyana lama ogolo zakadii la bixiyo qabla ishtaadii intaanu adkaanin maxay yihi waajibageedu nin quluhaayo midhuhu dee wayna idraag ay gaadhaan oo ay salaaxoodi muuqdo markaa lagama hormarin karo qadarkoodiina taxqiiq iyo takhmiintoona loo garan maayo qadarkoodiina xaqiiqa ahaan iyo mala ahaan taxqiiq iyo takhmiin midna loo garan maayo ثاني wuxuu leeyahay ma way iska banaan tahay saxiixa ka soo horjeeda sida zakatul mawaashi iyo lacagihii qabla alxawd saxiix waxa weeye anahu yajuzu bacdahuma inay banaan tahay bacdahuma bacda salaaxi tamr waishtidaadi alxab intii firigina adkaaday midhihiina uu salaaxoodii muuqday way iska banaan tahay saanigu ma banaana buu leeyahay qadarkii baa laga jaahiliya haddaba wuxuu hi waa shardu ijzaa'i lmucajali kii la dedejiyey gudidiisa shardigiisi waxa weeye baqaaulmaaliki maaliki inuu baaqi ku yahay ahlilwujuub waajibitaankii waa inuu heliyaa ilaa akhiri alxawl ilaa sanadka dhammaantiisa wa kownu lqaabidi kii qaatayna waa inuu yahay fii akhiri alxawl mustaxiqan mid mutay wa qiila waxaa in kharaja can ilistixqaaqi hadduu fii asnaa ilxawli ka baxay lam yujzi lam yujzi ma gudayo walaa yadur waxbana ma yeelayo hinaahu deeqtoonkiisa bizakaasi zakada uu ku deeqtoomo waxau leeyahay sheekhu marka haddaba lasii bixiyo sanad shardiga loo eegayo inuu kan mucajalkee la dedejiyey u dhacay zako neefkan la sii bixiyey inuu saka u dhacay uu u guday ijzaa wuquuc baa looga jeeda shaygan mucajalka waa shardu ijzaai lmucajal neefkan la dedejiyey gudidiisa macnaha udhicidiisa sakadii uu dhacu noqday waxaa loo shardiyaa baqaa lmaaliki ahla lilwujuub ila akhiri alxawl ninkii maaliga ahaa ee bixiyey waa inuu ehel u yahay waajibitaanka ilaa akhiri alxawl ilaa sanadka dhammaadkiisa waa inuu ninkii ehel u yahay maalkana u sidiisi u joogo hadduu dhinto ama maalkii uu dhinto ama uu iibiyo dee mucajalkii markaa ma gudayo ile wixiiba waa ka ka baxay ninkii midba logumala sanadka dhammaadkiisii waa kanu ehelba wujuubma midba ma hayo ama isagiiba meesha ka baxay waxaa kaloo la shardiyaa qaabidka ninkii qaatayna inuu yahay sanadka akhrigiisa mustaxiqan mid mutay waa inuu mid muta yahay hadduu murtadba yahay akhirka sanadkeedii hadduu ridoobaba ama dhintaba madfuucii zaka looma xisaabinay kii la deebay ehliyadii ayuu ka baxay qiil baa wuxuu leeyahay haddii uu istixqaaqii ka baxo sanadka dhexdiisa oo masalan markuu dhex ridoobay soddona soo noqda maaligii kama gudayo kii mucajalkaa waxbana ma yeelayo buri kinaahu bizakaati hadduu qani ku noqdo zakadii nin iyo laba waxoogay zakaa usii dedejiyey intiisi yaran bu iska rorogtay oo ninkiiba maalqabeen buu noqday waxaanu maalqabeenka ku noqdayna waa waxoogay zakaa loo dhiibay wey markaa taasi kama saarayso oo waxa ma yeelayso laakiin hadduu meelo kale wax ka helo ayada waxaa la leeyahy ninkii mustaxiq maaha ha laga soo celiyo baa la leeyahy waidaa lam yaqac markaanu dhicin almucajalu kii la dedejiyey zakaatan markaanu u dhicin istarada waa soo ceshanaya in kaana haddii ay sharadal istirdaada soo ceshi iduu shardiyey in carada maanicun haddii wax diidaayo uu soo dafiyo wala saxoasax weyaano in qaala hadduu yahay haadihi tani zakaati almucajala faqad oo kale istarada waa soo ceshanaya wa anahu wal asaxu waxa weeya anahu isagu in lam yatacarad haddaanu u banbixin litacjiili dedejin walam yaclamhu aanu ogaan alqaabidu kii qaatayna lam yastaridda ma soo ceshanayo wa anahumaa walasaxu anahumaa labadoodu low ikhtalafaa hadday isu khilaafaan fii muhbiti listirdaadi soo ceshiga shaygii sugayey hadday isku khilaafaan sudiqa alqaabidu biyamiinihi waxaa loo rumaynayaa kaa qaatay ayaa daartiisa loogu rumaynaya waxau leeyahay sheekhu markuu neefkii la dedejiyey saka noqon waayo oo siduu ku noqon waayo dee maaligiibaa ayaa ayaan ayay ehelnimadii ku baaqi noqon waaye ama ninkii la siiyey qaabidka waa mustaxiq noqon waaye waayo neefkii saka waa noqon waaye maxaa la samaynaya istaradda ma soo ceshanay war neefkaygiisi ha yidhahdo markaa iska keen laakiin waa goorma waa hadduu u shardiyey in sharada istirdaada in carada maanicun waa haddii u shardi ui waar imikaba hadhow waan kaa soo ceshanaya ogow hadduu maanic yimaado ama aniga maanic gu yimaado ama xaggaaga hadduu maanic ka yimaado oo anigu amaan ehliyada ka baxo ama adigu aan ehliyada ka baxdo yani way helnimada waxaan anagana bixinta aan ehel wahay aadna qaadasho ehel u tahay haddii maan ila maanicu waa kaasi hadduu markii hore kaa u shardiyey u soo ceshanaya shardigii baa lagu camal falaya maxaa yeelay waa maal lagu dhiibay wuxuu qaabidku mudan yahay waktiga soo socda ayuu ugu dhiibay markuu ma markuu soo diriyay waxa dee istixqaaqii diidana ugu soo ceshanaya waxay ka dhigan tahay waa nin aqal kiraystay oo kale oo dabeedna intaad kiradii wada bixisay adoon gelin ba halkiba duug dee waa lacagtay duunasiyo kulna ka dhigan tahay asaxna waxa weeyaan bu ihi haddii uu yidhaahda markuu u dhiibayey haadihi zakaatu zakaati almucajala faqad hadduu yidhahda dadkani waa zakadaydi aan dadejiye soo hormariyey istaradda dee waa soo ceshanaya markaa maxaa yeelay dee tacjiil buu sheegay inay saka u dadejiye ay tahay ayuu sheegay taani wuxuu leey ma soo ceshanay tadawuc bay iska noqonaysaa waxaa kaloo asaxa haddii aanu u tacarudin oon u banbixin tacjiilka dadejinta haddaanan u banbixin oon odhan waa zakadaydaan dadejiyey qaabidkana aanu ogaanin ninka qaabidka ah ee qaatayna aanu ogaan lam yastarnimo soo celinayo tadawuc ayaanu noqonaya maxaa yeele dee ninkan dhiibay ayaa ku gabood falay inuu ogeysiiye ninkan dabeednaa sunun bay ka noqonaysaa asax waxa weeyaan buu leeyahay taaniguna wuu soo ceshanayaa buu leeyahay dee wuxuu ninkani uhaystay inay sake ka noqonayso mar haddii sake ka noqon weyday iska soo ceshada buu leeyahay asax waxaa kaloo weeyaan hadday isku khilaafaan fii muthbit listirdaad soo ceshiga wixii sugaya ayay isku khilaafeen oo waa maxay ninkii maaligaha ninkii maaliga ahaa wuxuu yidhi war waataan kuu sheegeen kuwari dekadaydi aan dadejiyey weeye war waataan ku waa sakadaan dadejiyey hadduu maa cibaado waan kaa soo ceshanaya waar waad ogey markaasuu yihi ma jirto aniga waxba igumaad odhan waa sakaan dadejiyeyo mid kala toona inaad sheegin anigu ma ogeyn bulo kaasa la isku qabtay sudiqa alqaabidu biyamiinihi ninkan qaabidka ahee qaatay ayaa loogu rumaynaya daartiisa liana alasla cadamu lishtiraaq asalku waa cadamu lishtiraaq inaanu shardiin baa asala inuu ninkan de waxaana kasoo wareegeyna way isku waafaqeen mar hadday isku waafaqeen ninkan waxaan inuu kasoo wareegay asalku dee waa inu sidii uga soo wareegtaa ugu weye wa mataa sabata markuu sugnaado soo ceshii walmucajalu walxaal almucajalu wa mataa sabata markuu sugnaado soo ceshii walmucajalu walxaal almucajalu kii la dadejiyeyna taalifun u yahay mid oo dhinsan wajaba damaanuhu in la magdhamaa waajib wala saco asaxna waxa wey ictibaaru qiimatihi in la fiirinayo qiimatiisa yowma alqabd maalintii u gacanta ku dhigay waana in wajado naadisan hadduu helo falaa arsha arshi ma laha waana wala saxo anahu isagu laa yastabiddu ma soo ceshanay ziyaadatan munfasilalkan ziyaado ka soocan waxau leeyahay sheekhu markuu sugnaado soo ceshigi soo ceshigii markuu sugno hadduu shaygii mucajarkee la dadejiyey joogo dee waa isiiyuun ee hadduu dhinsan yahay oo u dhintay shay wajaba damaanuhu in la magdhaba ayaa waajiba hadduu mithli yahayna mithli lagu magdhaba hadduu mutaqawin yahayna kayn mithli iyo mutaqawinna waxay dhahaen mithli maa xasarahu kaynun aw wasnun wajaaza fiihi salam wixii la miisa ama la miisaamo salamna ku banaayay mithli baa la yidhaha oo masaalkii baa lagu magdhabaa waxaan inta ahayna mutaqawin baa la yidhaha qiimaa lagu magdhabaa marka asax waxa weeyaan bu ihi shayga mutaqawimka ah ee la qiimeynayo qiimaha waxaa la fiirinayaa maalintii uu gacanta ku dhigay ayuunbaa qiimihiisa la fiirinaya wuu qiimuhu marayay maxaa yeele wixii dee intaa ka kordhaa milkiga qaabidka ayuu kusoo kordha ma magdhabay taani wuxuu leeya me maalintuu dhintay ayuunbaa la qiimeynaya asax waxa weeya haddii uu ninkii maaligahaa helo isagoo naaqisa nafsa arshin masalan neefkii iska weyne oo intii hore la siisin jiray aan ahayn buu helay falaa arsha wax arshiye wax dheeraaduu yeelanayaa ma jiro aimilkiisa kusoo diriy ma magdhabayo asaxna waxa weeye inaanu soo ceshanayn ziyaada munfasila ziyaado soocantay ayadana ma soo ceshanayo masalan neefkii uu siiyey baa u dhalay ninkii odhan maayo neefkii wuxuu dhalay ba ii soo celiya neefkiisunbuu kaxaysanaya oo ziyaadada mufasiradaa ma yeelanayo maxaa yidhi milkigiisa dee ayay ku- ninka nin milkigiisa ayay kusoo dirin taanigu wuxuu leeyahy waa ceshanayaa macala asli ayuu markaa soo ceshanaya munfasila baynu dhe dee tii munfasilada ahayd asalkay iska raacaysaa asalkii ayay iska raacaysaayo haddii uu masalan dee waad u cayuu u naaxay war waxbaan ka doonaya dee ma odhanaya waa beer baan geliyey halkan waxnaan siiyey wa taakhiru zakaati zakaada oo la dibdhiga bacda tabakuli intii ay u suurto gashay qofka dabadeed yuujibu damaana magdhow ayuu waajibiyaan wain talifal maalu maalka haba dhintee ee walow talifa hadduu dhinto qabla tabakuli fala maya ee walow talifa bacdu hadduu barkii dhinto fal adharu adar waxa way anahu yaqramu inuu magdhabayo qisa maa baqiya waxaa soo haray qeybkiisa inuu bixinay wey wa in atalafahu hadduu dilo bacda alxawli sanadka kadib wa qabla tabakuli intaan u makansan lam tasqud zakaatu zakadii ma dhacayso wuxuu yihi sheekhu zakada oo la dibdhigaa zakada bixinteedii oo la dibdhigaa intay ku suurto gashay dibada yuujiba damaan waxay kugu waajibinaysaa magdhow ayay kugu waajibineynaysaa inaad magdhowdo ayay kugu waajibinaysaa maalkii la zakaynaya haba dhinto ama haba dilay maxaa yeelay isaga ayaa dee gabood falay markuu xaqii dadkii mustaxiqiinta ahaa uu ka xabsiyey oo masalan waxyaalaha wadiicada oo kale lagu magdhabaa waxaa kamid a insha allahu kitaabada wadiican ku gaari haddii masalan inuu alaab ku dhint uu kula waar alaabtaydiisii oo tila waar waanu yar cajisanay oo hadda berri baan ku siin doona caawa loo soo dhaco waa dhakadaada mar haddii aada adigii markaa xilligu u baahnaa aad sii weyday yani tana waa noocaas oo kale haddii uu dhinta bu haddaba maalkii qabla tabakun intii sanad kuusoo wareegay laakiin aanay kuu suurto gelin bixintiisa gaboodlaan falaa falaa damaan wax gaboodfala baanu qofku samaynin haddii uu laakiin maalka barhkii dhintay sanadka kadib ayaa maalkii barhkii baa dhintay waana qabla tabakun barhkii baa soo hadhay fala adharu anahu yaqribu qisama baqiic inta soo hadhay qaybkeeda ayay waajibayeen haddii masalan shan halaad qabla tamakun ay ka dhimatay neef baaqiga waxaa lagu leeyahay lax afar loo qaybiyey besh- arbacata akhmaaskeed shan neef oo shan loo qaybiyey afarkeed haddii uu dilo bu uhi bacda alxawl sanadka kadib haddii maaligi dilo xolii u da isticmaalo wa qabla tabakuli intaa umakansan lam tasqud izakaatu zakada dhici mayso amaan ilaa tabaku shardi uu damaanfaya ama waajibitaan ku yahay maxaa yeelay islaafkan isaga ayaa ku gabad faray wa hiya zakadii tatacallaqu bilmaali maalkii waxay u tacaluqaa tacaluqa shirkatin shirka tacaluqeed oo kale wa fii qowlin tacaluqa rahni rahanta tacaluqeed oo kale wa fii qowlin bidima qole wuxuu leeyahy dimada ayay ku tacaluqdaa ee falow baacahu hadduu idiye qabla ikhraajiha intaan u bixin faladharu butlaanuhu waa inay ku burayso fii qadriha zakada qadarkeeda wa sixatuhu fi lbaaqi baaqina ay ku ansaxayso waxau leeyahay sheekhu zakadu maalkan ay ka waajibaysa waxay ugu tacalluqdaa tacalluqa shirka yacni ku xidhan ama qaab shirka ahaan oo kale ayay ugu tacalluqdaa oo waxay ka dhigan tahay yani ama ay tahay inaa adiga iyo mustaxiqiintii maalkii shuraaka ku tihiin oo wada leedihiin oo masalan hadduu ninka maaligii bixinteeda dilo dee imaamkaa xoog uga qaadayey sida xoolihii la wada lahaaba hadday yidhahdaan dadkii mustaxiqiinta ahaa inoo qaybiya oo ay qolo kamidi diido waa la ijbaarinayey mar haddii aan qismada wax darar ah aanay keenaynin sida inooga iman doonta insha alla alxaqu subxaana kitaab lqisma oo xaggiga damba ah markaa sidaa uu dadkaada xooga ugu qaybinayay markay qaar ka midi diidaan ayuu tanna uga qaadayaa wuxuu ugaga qaadayaa waxay ku banaan tahay un baa la yidhi tani masalan xagga rifqi ahaan iyadoo maaliga loo rifqinayo loo waasicinayo waxaan ahayn maalka wuu ka bixin karaa xamaalkana ayuu ka bixi karaa qowl baa isagu wuxuu leeyahay maya tacaluqa rahni waa tacaluqa rahanta oo kale ayay qadarkeedu uga dhigan yihin macnaha waxa weeya tacaluqa rahnina waajibkii waajibkii lagu lahaa maalkan qofka dimadiisa ay saarantahay nisaabkana waa marhuuno kalu ka dhigan yahay wuxuu u rahman yahay dadka mustaxiqiinta intoodii sida masalan dee rahanta oo kale shaygii marhuun marhuun bihiga ahaa in la rahan dhigay marka uu ninkii wixii looga rahandhigay uu bixin waayo sidii neec loogu xaraashayey ayaa masalan haddii wixii lagu lahaa haddii la waayo dee loo iibinayo mid kale la keenayo wa fii qowlin bidima qowlna wuxuu leeyahy dumada qofkay saarata cayn